dalka turkiga ah gaar ahaan caasimadihiisa waxaa ka soconaya munaasabado ay dowladdaasi soo qaban qaabisay waxaa la tilmaamay in munaasabadda ay tahay maalinta xorriyadda ay qaateen turkiya madaxweynaha dowladda federaalka ah ayaa goobjoog ah oo turkiga u hambaliyeeyey iyadoo xorriyadda madaxda turkiga ay aaminsan yihiin ay tahay maalintii la riday khilaafadii muslimiinta ee reer galbeedku ay qadka ka saareen erdogan waxa uu leeyahay maalintaas ayaaba xorriyad ugu horeysay shacabka turkiga haddaba ma diinta islaamka oo laga xoroobo ayay xorriyad u aragtaa dowladda turkiga arrimahaas waxaa ka hadlay suldaan maxamed garyare bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin uma salaatu calaa rasuulillahi sayidina moxamed wacala aalihi wasaxbihi waman tabaca biixsaanihi ilaa yowm iddiin ama bacdu alla subxaana watacaala mahad iskale inagu wanaagsan nimcooyin badan waan kala lahayn ilaahina waxaan ka rajeynaya inuusan nimcooyinkaas nagu finnayn aan noqono kuwii maaragtay kuwa maaragtay xamdi ah finnana aan la kulmin horta maantii oo kale waxay ku aadan tahay muddo laga joogo sagaashan sano xilligii istanbul iyo ankara iyo khaliifada islaamiga ee la ohan jiray alkhaliifa alcusmaaniya uu odag markaa madax ka ahaa raximallah caleyhi cabdilxamiid alxaan atani oo labaad runtii lalana dagaalamay lana burburiyey oo gaalo iyo munaafiqiin ay isugu dageen khaliifada islaamiga ah oo muddo ka badan toddoba boqol oo sano ka tilinaysa caalamka ilaa ay soo gaartay yurub meelo kamid ah oo noo dhow oo yurubta galbeeda ilaa serbiya ilaa russiya ilaa meelo walba meelo badan khaliifada islaamka ugu fican weynad ahayd marka taariha islaamka aada looga sheekeynayo ayaa maanta kale xidada loo siibay oo la yiri turkigu laga bilaa maanta waa jamhuuriyad ka madax banaan waxa la yihahdo globalization waxaa hadda ugu yaraan ama caalami in maaragtay khaliifo caalami ay noqoto islaamka adduunyada xukunto ma kadib markii lagu diray khaliifada islaamiga carabihii mashaaikhdaay hadda ku haray wadamada islaamka arrintaan uu ka shaqeeyay in la ohan jiray laures carabiya oo runtii ah nin ingiriisa oo jaajus aadnu ah laguna xanto inuu qoomulood kamid ah marka maanta waxa weye maalintaa weeye ninka tegitaankiisu tagana maxafadaas ku qayb galay waxaan aada ula yaabanahay walo soomaaliyeed oo aan aaminsanaa in dad aqoonle ay qoraan oo aada u ilaaliya saxaafadda waxa la yihahda akhlaaqda saxaafiyadda oo core of connectiga inay ugu yeereen maalintii xornimada turkiga u helay bad marka waxay noqonaysaa haddii aqoon leeyihiina arrintaa dembiga ay ku noqonaysaa iyo cid walba oo arrintaas u aragta haddii ayan aqoon lahayn waa loo urdaaraya oo loo sheegaya taarikhda in akriyan baa fiican marka arrintu arrin saas ayuu ninkaasi saasuu xil joogitaankiisu kaasuu la xilila inuu xafladdaa ka qayb galo marka waa xaflad loogu dabaaldegayo maalintii la dumiyey khilaafadii oo micnaha lagu muujinayo in xorriyadba la qaatay maalintaas ha in xorriyaddii laga qaatay manaa axkaamta ilaahay iyo xadka ilaahay loona xoroob xoroobay qaawanaan iyo diindaro iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo mulxidnimo iyo wax ilaahay subxana watala uusan raalli ka ahayn marka xasan sheekh maxamuud taas ayuu u arkaa xorriyad isagu wuxuu kamid yahay qolyaha waxaa lagu yeerayo oo runtii dad badan oo hadda dhowr jeerna waan sheegnay dad badan oo waxaa la somalia waxa tirahda wanka wanka indhihi sicirka ma arkaan idaha waxaa lagu xantaa maanta inay yihiin xayawaan aada waanta xibad u ah oo iska dhib yar oo aan sida riyaha akaynin cirkana ma eegaan baa layihahdaa marka wanku marka waxaa somaali tiri wanka indhihiisu cirka ma aada la gowraco markii jitiga loo jeedo mdida la saaro macansha laga saaro ayuu harkaa bay yihahdaa marka dad badan hadda qaba in ay dowladda soomaaliyeed tahay ama mud islaamnimosha ku tahay ayaa dhowr jeer aan uga dignay oo u sheegnay markii laga fiirsho xagga dhaqanxumada diineed ee sameynaya nidaamkan iyo iyo waxa lamid ah iyo dadka badan oo ku dhacayo aqoon darada ugeenayso isagoo raadinaya inuu gaalo raalli geliyo ama gaal raalli ka noqoto turkiguna waxa weyaan waa mindi ay reer galbeedku hadda wataan oo naata ka dameeyo oo dadka lagu qaldayo in maaragtay uu muslim yahay laakiin turkiga nidaamka jira muslim aha shaqana kuma lagana dhawa weliba aada buu uga fogyahay waana waxa ummadda muslimiinta khalda dad badan baa waxay ku doodaan jihaad buu dhisaya ajtaal buu dhisaya dowladda shiyaa dira jihaadkii sariya dhistay laakiin yaa dumiyey dadkii soomaalida baa dumiyey dadku haddii akhlaaqiyaadka in ka dhisnayn oo dhaqan lahayn oo idin iyagu dhisnayn dhagaxa la dhisahay qofka basharka dhagaxa basharka waa in la dhiso oo wax la baro oo hanuunsan yahay oo alla ku toosan yahay xataa uu noosha yaqaan marka basharkii hadduu akhlaaqiyaadka la dirayo oo la baabiinayo oo dintara loo keenayo dhagaxa la dhisaana dii iyagaa duminay sida ka dhacday meelo badan oo dumay oo soomaaliya ka mid ahay ujeedada xasan sheekh maxamuud uu ku joogo turkiga haddaan sii ambaqaadno ma arrintan ayay qusaysaa munaasabadan mise waxyaabo kale ayuu meesha u tegay oo socdaalkiisa ka mid a dee awalba waa tegi jiray oo meelo badan wa way tagaan meelaha hadday tagaan bay kamid taha looga yeero oo hadda maaragtay hoteel la seexiyo oo marka la qorsheynayo lacagaan soomaaliya lagu cuno budgetka waa hadda meel baa waxaa la yihah pilot budgetka hadda meel baa loo dirayo meelaha tegi jiray kamid taha iyada uganda dolasha lasu yimaado carabaha u tago marka taas oo awal boo tegi jiray iyo habladan diindarada wa way kusoo agtay madaxda ka qaybgalaysa buuna kamid yahay oo dalalka islaamka iyo soo kamid yahay fadeexad intee la eg ayay arrintan ku noqonaysaa shacabka turkiga ka soke ee shacabka soomaaliyeed oo hadda turki ay u joogaan magaalada muqdisho hadda shacabku alla ma sameeyo dadku ma wadsana ilahay qoraxda wuxuu ku leeyahay hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun war dadka inta taqaana inta horma sina oo ilahi subxana watacaala isagaa kala saaray oo miladan u kala saaray qur-aanka iyo xadiista inta taqaana ilahay baa uu sheegay inta horta dad badan waxa qoon way kamid yihiin oo kuwa dhahaya dhagax buu dhisay iyo derbi buu dhisay iyo jid buu dhisay iyo erboor buu keenay oo qaba weliba inuu dhaqaalo la dagaalamayo oo warar badan oo waxay sheegan karta aan gudaha joogin inuu aada ula dagaalamayo waxyaalaha dadka soomaaliya ka fahansan jira isagoo gacanta udhigtay oo isagoo afka udhigtay diin daradana waa la socotaa markaasu maraya nidaamyacma shacabka turkiga muslimiina ku jira walow fasahaad badan iyo diin daro badan iyo dawaaqiyad badan iyo niman lagu xanto hadda kahor waxaan la kulmay xilligii arbakaar dowladii nimankii ikhwaanka oo dad badan ay khalad ka fahmeen yidhahdaan kuwa hadda jooga asalkii nimankaasi ahayn laakiin aan shaqo isku lahayn maamulka hadda ka jira nimankaasi niman muslimiina oo luqada carabiga xataa ku hadla maadaama turkiya la gaarsiina xataa in carabigii laga saaray qur-aankii lagu qoray afka la yaado tarsakiga ama turkiga ku hadlo haddana waxaad dareemaysaa in dad badan ay fahamsan yihiin turkigu inuu yahay midi maamulka jira naatana hoos yimaado waxaa filiyana inay tahay siyaasadii naato oo dadka loo tusay soomaali badan baa aan fahamsanayn ama dareensaneen khibradahaas oo arka turku dad muslim ah oo dowlad muslimay muxuu uhelin waaya soomaaliya baatasaa dagaalamaysa baatasaa ishaysay tan gaalada imaan buu yimaado marka waxaa marka isku daro dadka muslimiinta taawogila kuwa bahaainka waxba kala aqoon oo runtii saxaafada iyo wabka soomaaliya ku qoran ay khaldaan ama ay cadu khaldaan iyaga waxaa umalanaya dareen weyni kama muuqda laakin inta waxaad garanaysahay waa dareemaya meesha ay maanta taagantahay arrintu turkiga halkaa marayo waxaa meesha joogaan isku din yihiin aan diin lahayn ugu dambayntii siyaasad ahaan markaan eegno turkiga waa tan hadda soomaaliya uu yimid oo dulaan lagu soo qaaday waxa uu ka joogo waa maxay siyaasadda ee turkiga hadda ka hor waxaan xasuustaa dhalinyarada soomaaliyeed oo runtii fiyow waanu meel ku sheekaysanay waxaa laga hadlayay waayuu soo gee baryahaas ayahay turku bilaadhowsan laba sana sanad ka hor markuu tegayay ninkii madaxweynaha caruurta maaragtay uu raadaya dadka khiyaaneynayay dadkii waxay isku raaceen dadka waxaa ku jira bashar soomaalida waxaa dad indheer garada wey runta wax badan karta inay fuliyaan oo go-aan ka qaataan wixii oo ay ku dhaqaaqaan way adag tahay laakiin inay dareemaan waa arrin sahal ah waxaa la isku raacay in dadkii badnaa meesha fadhiyey oo dhalinyarada u badnaa eludiin waxna qora waxna akriya in turkiga uu yahay mindi daabkeeda lahayo oo ay reer galbeedku wadaan dad yar baa waxay qabeen amud tartan ama siraac siyaasadeed oo challenge dadkaa challenge kula jiraa reer galbeedka unle dalkaa muslimiin weeye oo maadaama hore u joogi jirtay sharci islaamida ka dhexayo khilafada cusmaaniyada ee islaamka ahayd ee soomaalida qayb ka ahayd ilaa geeska africa inta amu isleeyahay dad badan baa marka ku doodayay laakiin waxaa maasa inaya sax ahayn oo waxaa beenanaya siyaasada hadda turkiga u leeyahay mid diineed maaha diin u shaqaynayso balse waxay ushaqaynaysaa cadowga islaamka oo naata kow ka tahay isagoona xudo ka yahay weliba saldhiga u weyn yahay waxyaalaha lagu bahadiraysa waxaa kamid ah in hay-adihii dhaqaalahan loo diiday oo euda ay diidan yihiin markay noqoto xagga dhibka iyo caskariyadana isaga loo diro oo loo adeegsado oo loo isticmaalo marka turkigu intaasa wey hadda xilliga la joogo nidaamyada ka jira kala hadlaya shacabka muslimiinta ee agsarka ee badan ee duniga lagu hayo kaasina wuxuu ahaa suldaan maxamed garyare sidoo kale sheekh jaamac cabdisalaam ayaan wax ka weydiinay waxa ay diinta islaamka ka qabto tallaabada ay ku dhaqaaqday dowladda turkiya iyo madaxda ku taageersan uu ka mid yahay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ah bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd khilaafa alcusmaaniya oo caalam alislaami ka talinaysay ilaa qarnigii sagaalaad ilaa qarnigan kun iyo afarta boqol bilowgiisii intaa ka jirta caalam islaami oo taqriiban afar qarni oo iyadu caalamka sidoo kale googaan caalam islaami intiisa badan isu soo celisay oo ummadda xiyadeedii iyo awoodoodii soo celisay oo cadowgii kusoo duulahaya googoosanahaya intaas afartaa qarni ka difaacaysay dhicitaanka ay dhacday waxaan oran karnaa wuxuu ahaa azmadii ugu weyneyd ee ummal islaamiya ku habsatay buu ahaa xilligaa laga soo bilaaba dee cadowgii waa gacanta ku dhigay ummadda gumaysi gacan gumaysi bay gashay sharciga ilaahay baa daaqada laga saaray kii gaalada iyo ilxaadkoodii baa ummadda qaanuun iyo madda looga dhigay thaqaafadoodii iyo afkaartoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii o dhan baa lasoo waariday oo la keenay maxaan ku yidhaahdaa ummadda azmadaas boosh xun ayay ku dhacday laakiin maalintii khilaafadaasi ay dhacday in loo dabaaldego oo la yidhaahdo cizzi iyo guul iyo waxaa la helay iyo dowladnimo waa un dulinimo iyo jahli iyo dinla-aan iyo ilxaad ummadda haysta ilaa hadda haysta wey waad la socotaa ra-iisul wasaaraha turkiga haatan erdogan waa kii inta masar yimid yiri maaragtay waxaan inkula talinaya inaad dimuqraadiyadda qaadataan wax ka fiican oo haatan wax lagu maamuli kara garanay dad noocaas oo iyagiba dimuqraadiyiina oo iska maddii ilxaadka ku bedeshay ki ilaahay maxay maanta ilxaadkooda ugu dabaaldegayaan cidima oran karta hadda wixi waa waa caqiida waa fikri fikrigii baa weli maqan islaamiga ahaa waxaa booskiisii haysta ilxaad baa haysta sidii kii maaragtay manhajkii ninkii la yidhaahdo kamaal atatorki oo ahaa ninkii yahuudiga ahaa oo turkida madaxda looga dhigay mabdiciyanna yahuudiga ahaa ninkaas siduu diinta uga diriray oo uga tirtiray caalam turki waxaa la oran karaa wax yar un baa soo noqon noolaaday laakiin waddanku sidii buu qariban yahay oo udin laayahay meesha de azmadaasaa dhacday azmadaasaa dhacday ilaa maantana jirta waa tahay laakiin ummadii badan aysan bara- ku baraarugsan laakiin arrintan miisaan intee la eg ayay leedahay xagga sharciga marka laga fiiriyo ee in la yidhaahdo maalintii khilaafadu ay dhacday ayaanba xorownay oo xorriyad aan helnay iyo horumar waxaa sida waa waa riddada ayay yeelaysa waa ma- waa riddanimo wey maalintii diintii daaqada laga baxshay oo ilxaadka ummadda loo tashriiciyey oo caalam islaami la kala tirtiro xisbigiisi iyo awoodiisa iyo dowladnimadiisa ay dhuntay baan xorownay waa caqligii maalinta ay eh, gaaladu ay ka dhaadhacisay ummal islaamiya oo ay tidhahdee maaragtay turki baa idin gumaysanaysa carabta lagu yiri caqligii isaga ahayo weli shaqaynaya weye waa caqli ilxaad ku salaysan weye gaalnimo ku salaysan weye iyo dulli iyo jahli madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh ayaa ka qayb galay xafladdaas isagoo sheegay in dowladda turkiga la qaybsanayo farxadda iyo waxa loogu yeeray xorriyadda maxay tusinaysaa arrintaas shacabka soomaaliya xasan wuxuu tusinaya hadda wixii loo yaqaanay ra-iiska dawladda riddada inuu yahay arrintaa un bay akidaysaa oo caddaynaysaa nimankaa u dambaaldegahaya khilaafadii dhicitaankeeda iyo maaragtay cilmaaniyadda iyo iyo iyo iyo ilxaadka maanta ay ku jiraan oo qaateen hadduu ugu taniyadaynayo hadda waa riddadii uu ku caanbaxay oo uu ra'iiska ka ahaa si un baa maaragtay ka muuqata wax kale kama muuqdaan ugu dambayntii ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ee waayadii u dambeeyey waxaa saameyn ku soo yeelanayay dowladda turkiga ee maanta ummadda caalamka oo dhan ay arkayso inay ku faraxsan tahay oo xorriyad ay u aragto khilaafadii burburkeeda maxaad ummadda soomaaliyeed ee tusaaleynaysaa oo ku aadan turkiga dhinacooda ummadda soomaaliyeed qofta qof kastoo thaqaafo leh wuu garan karaa oo diinta islaamka iyo taariikhda wax ka garanaya Eh, dowlad turkiya inay ahaan jirtay khilaafada meeshii laga hogaamin jiray iyo turkiya ahayd maaragtay eh, ilaa iyo afar qarni waxaa ka dambeeya waxa maanta ay yihiin dowladda cilmaaniga ee ilxaadka ku salaysan ee maxaan ku rahda khayrka la diririsa ee taa hadda masar ka jirta oo markii dadkii ay yidhahdeen war diinta ilaahay iyo waxba xun laga uriyey la gubay dadka taasoo kale un baa ka jirta khayr la dirirka marka ummadaasi inaysan maaragtay eh, iyaga iyo gaalada inoogu soo duushay inayna waxba inoogu kala duwanayn maadaama ay maanta u dabaaldegayaan in khilaafada dhicitaankeedii ay u dabaaldegayaan waxa weeye iyaga iyo gaalada inoosoo ugu soo dusheen ay isugu kalmid yihiin ayaan inay fahmaan walaalaha muslimka ay baan eh, usoo jeedinaya xaqiiqaduna taa weeye wax taas gacmo uga dhiganaysa oo isaga soo horumarinaysaa muslim ha la moodo ha la moodo dadkii maaragtay taariikhda lahaayo caalamka islaamka hogaamin jira ha la moodo mana ahana waa gacmo gaalo weye maanta gacmo gaalo ay ku shaqaysanayso oo gaalnimada naftigeeda aaminsan weye kaasina wuxuu ahaa sheekh jaamac cabdisalaam